أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحاabه casharkeenna wuxuu ka bilaabmayaa caawa aayadda labaatan iyo lixaad ee suuratu lanfaal ka mid ah qaala tacaala alla wuxuu yidhi wadkuruu xusa oo xusuusta xaalakum xaaladiinni xusuusta id aad ahaydeen id waqti aa ahaydeen antum idinku qaliilun kuwa aada u yar xagga tirada kuwaa oo mustadcafuuna la taag darraysiisto ama mustadcafuuna kuwa la taag darraysiisto aada ahaydeen fil ardi dhulka korkiisa lagu taag darraysiisto takhaafuuna xaal aad ka cabsanayseen an yatakhatafakum inay idin dafdafaan annaasu dadkii inay idinkala dafdafaan fa aawaakum ou idin dumay alle wa ayadakum wuxuu idinku xoojiyey binasrihi gargaarkiisii ayuu idinku xoojiyey wa rasaqakum wuxuu idinku arsuqay min alطayibaati buu idinku arsuqay waxyaabihii marka طayibaadkii wan wanaagsanaa xaggoodu idinka arsuqay lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aada ilaahay ugu abaa aada ugu shukrisaan oo nicmadii nicmadiisii aada ugu shukrisaan wuxuu alla leeyahay wadkuruu id antum id taas marka darafka ah darafnimadeeday ku joogaysaa meeshay ku tacalluqayso hadal iyo kalaam baa ku jiro sida ugu dhowna waxay tahay macmuul ayaa wadkuruudan loo soo qadaraa horta oo wadkuruu xaalakum xaalkiina xusuusta id taanina marka waay ku tawaxay ku tacalluqaysaa wadkuruu xaalakum alkaa-inata id kaa-in ama yacni almustaqirata iyo ayaa loo ayaa ayaa lagu tacallujinayaa sida ugu fiican saas waayo haddii wadkuruu lagu tacallujiyo waxaa ka dhalanaysa wadkuruudii oo mustaqbal iyo tilmaamaysay haddana in lagu xiro shayga lagu xirayana ou maadi tuso lianna id waa darfun limaa madaaw waa laga fiican yahay marka taasi waxaa ka fiican sidaas ibnu catiya fi lmuxarar alwajiiz macnahaas ayuu tilmaamay icraabiyo icraabiyo kale iyo awjuh kalena waa ku jiraan laakiin taanaan isaga soconaynaa wadkuruu xusuusta oo xusa xaalakum xaaladiinni xusa id waqti ahayd antum idinku qaliilun kuwa aada u yar a ahaydeen xagga tirada mustadcafuuna oo la taag darraysiisto oo dadku dad taag daran ay idiin arkayaan fil ardi dhulka dhexdiisa lagu taag darraysiisto aada ahaydeen takhaafuuna xaal aada ka cabsanayseen jumlada marka takhaafuuna waa la xaaleyn karaa qali yacnii waxaa kaloo bannaan qaliilunta in laga sifeeyo labada waa iska bannaantahyb marka marka la xaaleynayo takhaafuuna laleeyahayna mustadcafuuna damiirka ku jiraa laga xaaleyna takhaafuuna xaal aad yacni kuwa cabsanaya aada ahaydeen xaal aad cabsanayseen an yatakhatafakum inuu idin dafdafo annaasu dadka ay idin dafaan tafsiirka annaasudaas ku jirana laba tafsiiroo ma'huura ku jirto cikrima isaga wuxuu ku macneynayaa annaasu ay kufaara quraysh ayaa loo jeedaa xilliga laga hadlaayana waa xilligii maka la joogay dadka lala khidaabayana gaar ahaan waa muhaajiriinta alkhidaabu lilmuhaajiriina khidaabku marka muhaajiriinta uu ku wajahan yahay kaanuu bimakkata qaliililcadadi maka markii la joogay tiradoodu waa yareyd in la kala dafdafo qurayshi ay yacnii ku habsatana waa ka cabsanayeen annaasu marka waa kufaaru quraysh cikrima iyo qataado iyo sidaasay ku macneeyeen tafsiirka labaad annaasu waxa uu yahay in laga macneeyo ummadaha kale een carabta ahayn ka faris faris oo kale ayb khitaabkuna markaas carabtuu ku wajahan yahay guud ahaan alimaamu tabarina midka horeu rajaxay siyaaqa kufaaru quraysh warkooda unbaa la soo haayey marka macnuhu waxaa weeyaan takhaafuuna xaal aad ka cabsanaysaan an yatakhatafakum inuu idinkala dafdafo annaasu dadka ay idinkala dafdafaan dadkaasina waa kufaaru quraysh tafsiirka kale dhahaya carabtaa loo jeedaa waa daciif leanna iyagu gaalayba ahaayeen markay aayaddan soo degaysay carabta marka haddii la yidhaha khitaabku carabta ku socdaa oo id antumtaan carabta loo laga hadlayaa ee carabtu agtarkeeda aayaddan markay soo degaysa gaalayba ahaayeen ayb fa aawaakum ou idin dumay alla waa idin dumay markaas ay fajacala lakum ma'wan ta'wuuna ilayhi meel aada marka u dumantaan ood gashaan ood cadowga ka gashaan ayuu alla idiin yeelay kuwaana marka waxay tahay ansaar ayuu ilaahay uga dhigay garab fa aawaakum ila al ansaari bilmadiinati waa suddi saasuu ku fasiray marka waa idin dumay dad buu ilaahay ku siiyeyo oo aada marka magaaladoodii intay kugu soo dhoweeyeen garab kuu noqdeen warasaqakum waa idin arsuqay alla uu idin arsuqay markaa min aayibaati uu idinka arsuqay waxyaabaha wan wanaagsan xaggooda ayibaadka aayaddana macnaheedu waxaa weeyaan alghanaa'im haniimadii ay wa acamakum haniimatahum kufaaru maka haniimadeeda alla idin quudiyey xalaalan ayiban iyadoo xalaal ah fakuluu mimaa hanimtum xalaalan ayiban ummadihii hore xaaraanay ka ahayd idinka xalaala la idinkaga dhigay marka waa adyabu risqin kaas waay marka waayo risqiga rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuxuu ahaa dhinacaasuu ka imaanayay marka waa kii xadiidkii saxiixa uu ahaa wajucila risqii taxta dilli rumxii arrintaa iyadana horaan uga soo hadalnay oo arrin hadda boob iyo waxaas ma aha oo foolxun ma aha waxaa weeyaan marka dadkii la rabay inay ilaahay dhulka oo alla keenayo rabbi abuurayo inay alla caabudaan la rabay ayaa ilaahay cibaadadiisiina ka tegey markaasay baqyi ku darsadeen haddana intay cibaadada rabbi ka tageen keliya kuma joogin ayaga inay dadkiina dhumiyaan oo dariiqii alle ay ka leexiyaan ciddii dariiqii alle ee cibaadaha ilaahay keliya in la caabudo dariiqeeda sheegayso sida rususha iyana inay la dagaalamaan ninka noocaas marka waa waxaa weeyaan naqsi aada u weyn baa ku jiro naqsigaasina wuxuu keenayaa marka maalkiiba inuu isaga kasoo laabtaa xikmaddu ku jirtaa walidaalika maalka iyaga laga qaata fey ayaa lagu tilmaamaa qof walboo adkaadana ummad walboo adkaato waxaa weeyaan arrimaha noocan iyo dhaqaalaha qofka kale cadowgooda ah yacni iskama sii dayso iskama sii fasaxdo horaan uga hadalna waa sheegeen warasaqakum uu idin arsuqay alle min aayibaati waxyaabaha xalaasha ee wanaagsan xaggooda uu idinka arsuqay waana hanaa-imtii oo dadkaa idin dulmiyey oo guryihiina idinka soo saaray xoolahoodii ayuu ilaahay ilaahay idiin xalaaleeyo hanaa-im idinkaga dhigay lacallakum tashkuruuna likay tashkuru llaha saad alle ugu shukrisaan ayuuna alla sidaa u yeelay yaa ayuha aladiina aamanuu laa takunuu اllaha wاrasuula watakunuu amaanaatikum waantum taclamuun yaa ayuha hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takunuu ha khiyaaninina allaha alla ha khiyaaninina oo amarkiisa ha ka teginina warasuula rasuulka ha khiyaaninina oo markaa yacnii dibindaabiyada rasuulka ka daaya amarkiisana qaata diintana ku garab siiya watakuunuu walaa takuunuu ha khiyaaninina amaanaatikum amaanaadkiina iyo mas-uuliyaadka idin saaranna ha khiyaaninina walxaal antum idinka oo taclamuuna og weliba idinkoo og inaad wax khiyaanaysaan saha samayninina waaclamuu ogaada annamaa amwaalukum maaliyaalkiina iyo wa wlaadukum ilmihiinu fitnatun imtixaan inay yihiin taa ogaada wa ana allaaha alle ogaada cindahu isaga agtiisa un ajrun inuu yahay ajri ajriga oo cadiimun weynin badan yaa ayuhaa hooya aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa takuunu llaha alla ha khiyaaninina warasuulana ha khiyaaninina khiyaanada marka rasuulka la khiyaanayo waxaa lagu macneeyey sabanusuulka aayaddan waxaa la yidhi waxay kusoo degtay fii sha'ni abi lubaaba qisadii bani banu qurayda ayb iyay aayaddaani kusoo degtay baa la yidhi ee abulubaabana wuxuu ahaa markii bani qurayda gaarka laga qabtay oo xukunkii nebiga inay ku degaan ay markaas danta ay sidaas biday waa tii nebigu sala allahu calayhi wasalam sacd ibnu mucaad uu u wacay xukun uu yidhi adiga marka abulubaaba loo diray abulubaaba markii ay ay arkeen iyagaa marka dalbaday abulubaaba bal hanaloo soo diro abulubaaba markuu u galay ayaa waxay yidhaaheen xaliif iyo saaxiibo iyana waa ahaayeen waagii hore markaabay waxay yidhaahdeen maxaad u malaynaysaa sacad iyo yani nabiyullaahi moxamed inuu nagu sameynayo markaabuu wuxuu yidhi abulubaaba waxaa ka fakatay marka wuxuu u ishaaray marka arrintoodu in dil ay tahay xugunkoodu oo marka sidaas ayuu yidhi yani arrintiina waa dil sirtii rasuulka uu marka fakiyey maadaama sirtii rasuulka uu yacni waqtigeedii oon gaarin uu fakiyey oo u u sheegay cadowgii aad bay arrintaa ula xumaatay waa ka qoomamooday waa soo baxay masjidkii buu yimid masaajidkii tiir ka mida tiirarkiisuu isku xiray rasuulka maaha cid kale ifuri maysuu yidhi aad buu uga qoomamooday ilaa marka wuxuu ku xirnaa dhowr maalmood ilaa rasuulkii sala allahu alayhi wasalama uu furay watakuunu laa takuunu llaha warasuula marka macnaheedu khiyaanada rasuulka la khiyaanaya waxay tahay in markaa loo sir waramo cadowga rasuulka sir waramidda loo sir waramo cadowga diinta oo shu-uunta mu'miniinta loogu sir waramo taas waa oo ibnu jariir wuxuu yihi wakhiyaanatuhum llaha warasuulahu kaanat waxay ahayd biidhaari man adhara minhum lirasuulillaahi sala allahu calayhi wasalama waalmu'miniina aliimaana waannasiixata waa dadkii muujiyey ee rasuulka u muujiyey iyo mu'miniinta iimaan iyo inay daacad u yihiin wayastasiruuna waxayna markaas siraysanaya wayastasiru lkufra waalgisha lahum kufri iyo qish iyo khiyaanana way ka qarsanayaan fi lbaatini sida gudaha ugu jirto yadulluuna almushrikiina calaa cawratihim mushrikiintay tusayaan mu'miniinta cawradooda meeshay ka dagan yihiin wayukhbiruunahum bimaa khafiya canhum min khabarihim wixii warkooda ka qarsoonaadona waa u sheegayaan rasuulka ha khiyaaninina marka macnahaas marka diinta rasuulka in la khiyaano markuu dhintay rasuulka ka gadaalana dama banaana in mu'miniinta la khiyaano diintii rasuulku ka tegay in la khiyaano ma ahan mana banaana waxyaabaha noocaas oo kalena laguma shaqaysan karo waxaa laga helaana waa suxti iyo bakti waay la cunaayo aada weliba u foolxun dadka qaarkood marka shaqay u arkaan laakiin shaqo ma aha waa wax iimaankaagii marka baabi-inayo ama dhibaato u keenayo oo qofku halkaas shaqo kama geli karto inuu marka cawraadkii muslimiinta iyo meeshay ka dagan yihiin iyo barnaamijka burburinta muslimiinta cidda burburinaysa acdaa ulmuslimiina inuu kala shaqeeyo howlaha noocaas oo kale ma bannaana taasaana marka khiyaanada diinta ay tahay qofku hadda wuxuu aaminsan yahayna ma khiyaano sida la ogyahay taa marka waxaa ka muuqanaysa marka meeshaasi amaba ay tahayba aslu diin oo laga tegay waay mar haddaa diintii waa aaminsanahay dhehaysay ay ku xumaan gelinayso inay kor noqoto hoos markay aadana ay ku farxad gelinayso ad ka shaqaynayso hawshaasi aada ka shaqaynayso culimada waxay yidhaahdeen waa nifaaq akbar ah nifaaqaas nacam suuratu nisaa-na waa kusoo sheegnay aladiina yatarabasuuna bikum fain kaana lakum fatxun aayaddaasaan kusoo sheegnay ayb tafsiirka marka dabari warasuula sidaasu ku macneeyey macno kalena waa jiraa rasuulka ha khiyaaninoo amarkiisii haka teginina wataquunuu amaanaatikum laba icraabaa ku bannaan oo laba macno kala wadato kan fiican waxa ay tahay in majzuum laga dhigo ficilkan laadana loo soo qadaro oo jumlada horena laga fahmo yaa ayuha aladiina aamanuu laa takuunuu llaha wاrasuula walaa takuunuu amaanaatikum amaanaadkiinana ha khiyaaninina waxaa kaloo la yihi watakuunuu amaanaatikum mansuub inay tahay oo an mudmara bacda alwaawi in lagu nasbiyo oo jawaab ay u noqoto nahyiga oo jawaabu nahyi ay tahayoo markaas macnuhu waxau noqonayaa jamcinta alle iyo rasuulood khiyaantaan iyo ammaanaadkiinood khiyaantaan hasku dar hasku yani ha isku darinina laa taquunuu ha khiyaaninina allaha alle iyo warasuula ha khiyaaninina wataquunuu aada khiyaantaan amaanaatikum ammaanaadkiinana macnuhu saas uu noqona oo meeshaa marka labada in la jamciyo ayaa la diidaa labada in la jamciyaa la diidaa marka la leeyahy keli kelina ma loo diidaayo miyaa qaraa-in kalea laga fahmaa waa loo diidaya ahaa macnaha horaase fiican oo aan suuraddaas iyo ishkaalkaas uunan ka soo baxaynin marka haddii ficilka laga dhigo mansuub haddii laga dhigana waa min baab marka laa tanha can khuluqin wataأtiya midlahu caarun calayka idaa facalta cadiimu haddii marka majzuum laga dhigana laa naahiya muqadar u asaasaana aslam oo aada u fiican wataquunuu walaa taquunuu ha khiyaaninina amaanaatikum amaanaadkiina ha khiyaaninina amaanaadka la khiyaanaya marka maxay tahay waxaa lagu macneeyaa mas-uuliyaadka la idiin dhiibay ha khiyaaninina oo ninka madaxda muslimiinta u ah dadka muslimiinta inuu mas-uuliyaddii loogu dhiibay inuu khiyaano ma aha oo uu marka yacni wuxuu mas-uul u yahay waxay tahay inuu dadka daruuriyaadkooda ilaaliyo oo dadka uu madaxda u yahay diintooda inuu ilaaliyo nafahooda uu ilaaliyo maalkooda ilaaliyo cirdigooda ilaaliyo caqligooda ilaaliyo oo uu markaa kuliyaadkii iyo maqaasidii shareecada inuu dadkaa marka uu ku koolkooliyaa laga rabaa haddii uu sidaas yeeli waayo waa qaashi waa khiyaanay jannadana lama gelayo siduu nebigu yihi sala allahu calayhi wasalam ayb meeshaa marka macnahaas waa ku jiraa qofkii dhowr qof mas-uul u ahna sidoo kale mas-uuliyaadku marka waa badan yihiin keliya madaxda kore un maaha ilaa siday u socoto gurigaagay imaanaya mas-uuliyaddu nacam mas-uuliyaadkaa marka in qofna mas-uuliyaddiisa uunan dayicin waxaa ka mid a ammaanaadka oo la khiyaano bacdi ahlilcilmi siday tilmaamaan dadka mas-uuliyaadka loo dhiibaayo oo oo loogu dhiibo si eex ku jirto ama si ay ku jirto karti xumo oo ama loo eexinayo ama qabyaalad ha noqoto ama kooxaysi ha noqoto ama laaluush laga qaatay oo jagada lagu qoray ha noqoto waxaasoo dhan wataquunuu amaanaatikum ay soo gelayaan waana midda hadda yani dadka muslimiinta mujtamaca muslimiinta uu ku ba-ay meeshaan yaa ka bixi karoo kartideeda leh aqoonteeda yaa leh yaa kartideeda leh lama dhaho nin walbaa wuxuu wax ku eexiyaa wax kale markaasaa mujtamacii wax wax u qaba karaba dad markaa baaba-san oo ayagii in la tabantaabiye ay ahayd ayaa dadkii mas-uuliyad aynan qaadi karin dadka loogu dhiibay ama garaado lagu tixo ha noqoto ama mas-uuliyad meel looga dhiiba ha noqoto ama yacnii midda ugu daranna waa mas-uuliyaadka diiniga ugu daran kuwan adduunyadu hadday fasaado dhibkeedu waa laga kaba karaa laakiin mas-uuliyaadka diiniga marka loo dhiiba dadaan ahal u ahayn damaaraa ka soo baxayo oo la yidhaha masaajidkan adiga qabo kana adiga aada qabo waxaas adaa yacni fadwadaas bixi xukunkaas adaa iskale yeel qofku markaa yacni waxyaabahaa sameynaya dad hor keenayo qof aan mas-uuliyad diini ownan ahal u ahayn ammaanadii waa khiyaane waana miduu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam in allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yanzicuhu min suduuri alcibaad xataa idaa lam yabqa caalimun ittakhada annaasu ru'uusan juhaalan fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu cilmi la-aanay jawaabeen dad ayagana waa dhumeen dadkiina waa dhumiyeen kam min annaasaa maanta diinka hadlaysa oo dadkii yacni dadkii yaryaraayee diinta baranayana dhumiyey dadkii waaweynaana dhumiyey oo ummaddii iyo bulshadii marka dhibaato iyo marka baadiyeyn in u keenay waxaa ka mas-uula dadkii dadka u hormariyey qofku marka haddii uunan kartideeda lahayn waa yacni masaa-isha weliba wax diin ku tacalluqo inaad adiga ku dambaawdood soo hormarisa ma aha ayb macaanidaas dhan marka meeshaa waa ku waa aayaddan waa ku jirtaa waxayna ka mid tahay aayaadka uu ku dhisay shaykhulislaam ibnu taymiya kitaabkiisa asiyaasa asharciya watakuunuu walaa takuunuu ha khiyaaninina amaanaatikum amaanaadkiina ha khiyaaninina walxaal antum idinka oo taclamuuna og oo garanayo inaad idinkoo og inaad khiyaano ku socotaan saha samayninina qofku hadduunan wixii ogeyn waaba macduur inuu noqdaa laga yaaba laakiin markuu og yahay haddana ku jiro wixii aaday u foolxun tahay waclamuu ogaada annamaa amwaalukum maalyaal maalyaalkiina maalkiina iyo wa wlaadukum ilmihiina fitnatun imtixaan inay yihiin ogaada ibnu abi xaatim tafsiirkiisa wuxuu ku wariyey bisanadihi can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu wuxuu yihi ibnu mascuud maa minkum min axadin ilaa wahuwa mushtamilun calaa fitnatin qof idinka idinka mida ma jiro ilaa fitno ayuu markaa yacni uu ku dhex jiraa oo fidno ayuu dhexdeeda ku jiraa lianna allaha tacaala yaquulu waayo allah wuxuu leeyahay inamaa amwaalukum wa wlaadukum fitna faman istacaada minkum qofkii ilaahay inuu wax ka fidno ka magan gala rabo oo ilaahay magangelayo faliyastacid billaahi ilaahay ha ka magan galo min mudilaati اlfitan fitnada kuweeda wax dhumiyo ilaahay ka magan gala yani saxaabada fahamkooday ku tuseen hadal sidaan oo kale cumarna waa laga haayaa nin wuxuu arkay marka allahuma inii acuudu bika min alfitan dhahayo markaasuu wuxuu yidhi ilmo ma leedahay maal ma le xaas ma leedahay maal ma leedahay haa ma rabtaa ilmo iyo maal haa haddaba waxaad tidhaahdaa buu yidhi allahuma inii acuudu bika min mudilaati اlfitan waayo maalkii iyo ilmihii ilaahay waa fitna u leeyahay adigiina waa rabtaa mana laga maarmaayo waa la rabaa dabcan marka fitnadii lafteeda midda wax dhuminayso un inaad ilaahay ka magan gasho fitnada markay wax dhuminayso in ilaahay laga magan galo fitnada wax dhumiso ayb amaa fitna aadan ku dhumaynin markaasi maalkaagood meel fiican ku bixinayso ilmahaagiyood wanaag intaad ku tarbiyeyso aada hadhow dheefsanayso kuwaas adiga waa lagugu imtixaanay fitno waa yihiin laakiin maynan ku baadiyeynin marka inaysan ku baadiyeynin baa ilaahay loo weydiistaa waxay ku tuseen marka saxaabadu siday aada ugu fahamsanaayeen diinta kelimaadka qur-aanka iyo sunnadana rumuus iyo ma agtooda kama ahayn iyo wax alfaad keliya qallalan oo markaa yacni tarjamo loo raadsada keliya ma ahayne macaanideeday dhuuxi jireen asxaabta radia allahu canhu wa ana allaha ogaada alla cindahu agtiisa ajrun inuu ahaaday ajri ajriga oo cadiimun weynin badan yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha yajcal lakum furqaana yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow in tattaquu haddaad ka cabsataan ood ka dhowrsataan allaha alle yajcal yeele alle lakum idinka idin yeele furqaanan kala saarid idin yeele oo xaqiinii iyo yani xaqii iyo baailkii waa idin kala bixina wayukafir dhaaf yani asturee alle cankum idinka xaggiina ka asturee sayi-aatikum xumaanyaalkiina wayakfir dhaafee lakum idinka idin dhaafee dembigiina wallaahu alle dulfadli fadli ku saaxiibowa fadligii alcadiimi weyninka badnaa fadli weynin badan ku saaxiiba waayo alle aayaddan marka alle wuxuu leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu in tattaquu llaha haddaad alle ka cabsataan waa shardi marka shardiga la helo mashruudkii markaasaa la helaa mashruudkiina aaway kii shardiga loo ahaa yajcal lakum furqaanan taas in tattaquu haddaad ka cabsataan allaha alleh yajcal lakum idin yeelee alleh furqaanan idin yeelee furqaanan marka dhowr tafsiir oo ma'huur ah jirto lasoo wariyey tafsiirka koowaad waxaa weeyaan furqaanan ay faslan wa farqan bayna xaqikum wa baatili man yabgiikum suu'a min acdaa'ikum اlmushrikiin ilaahay wuxuu idin haddaa alla ka cabsataan alla wuxuu idin yeelayaa kala saarid maxaa la kala saaraa xaqiina idinka aada wadataan iyo qo kuwa xumaanta idinla doonaya mushrikiinta ee cadowgiina ah baatilkooda waa idin kala bixinayaa muxuu ku kala saarayaa binusratihi iyaakum gargaarka uu idin gargaarayo calayhim korkooda uu idinkaga gargaarayo wa icdaa'ikum aldafara bihim iyo libinta inuu idinka siiyo marka kala saaridii waa maxay xaqiina iyo baatilka cadowgiina ayuu alla kala bixinaa muxuu ku kala bixinaa idinka inuu idin gargaaro oo uu guul iyo libinna uu idin siiyo meeshaa marka de guushii iyo libintii maxay ku xiran tahay waxay ku xiran tahay alla kacabsi waxaana ugu horeeya qofka yacni bacda tawxiid cibaadada markaa uu ku jiro inuu ilaahay uga cabsado haddii dagaal lagu jiro oo cadow lala dagaalama waa in ilaahay looga cabsadaa qaab dagaalkaas oo qitaalkaas iyo dagaalkaas la waafajiyo siiradii rasuulka sala allahu calayhi wasalam oo wixii xaaraanana laga fogaado wixii marka yacni bannaana ama yacni rasuulku uu sunno ka dhigay ama waajib ka dhigayna la ilaaliyo lagu dadaalo marka alla kacabsigaa loola lala yimaadaa guusha la hela abu darda radi allahu canhu wuxuu dhihi jiray inamaa tuqaatiluuna biacmaalikum idinku waxaad ku dagaalamaysaan inta camalkiinu la egyahay haddii camalkiinu shareecada waafaqsan yahayna dagaalkiina waa fiicnaana haddii camalkiinu uu yahay min cindikum waxaad jeebkiina ka wadataan saad rabtaan aada u dhaqmaysaan oo camal xun aada la imaanaysaanna dagaalkiina uu camalkaas saameynayaa marka acmaalukum junuudukum acmaashiina marka iyagaa ciidan idin ah haday ciidan kuu noqonaysaa haddaad wanaajiso haddaad xumaysana cadowgaagaad gurmad seenaysaa iyo madad ayb yajcal marka furqaanan macna sidaas waaye macnahaas curwa curwat bnu zubayr iyo ayaa saa ku macneeyey oo faslan wa farqan macnaha labaadna waxa uu yahay ay makhrajan luqada carabiga furqaanan makhrajan waa lagu macneeyaa wayajcal lakum alla idin yeelee furqaanan makhraj meelaad uga baxsataan dhibaatada mujaahid iyo cikrima iyo daxaak ayaa ku macneeyeen weliba mujaahid wuxuu yihi makhrajan fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba waxaad helaysaan kurbada iyo murugta idin asiibto meelaa uga baxdaan macnaha saddexaadna waa nasran wa ta'yiidan baad helaysaan ibnu cabaasaa ku macneeyey waayo maalinta beder maxaa lagu magacaabay yowma alfurqaan yowma alfurqaan waa yowmu nasri wata-yiid marka wayukafir asturee alle cankum idinka xaggiina idinka asturee sayi-aatikum xumaanyaalkiina yacni xumaantii aada samayseenna ilaahay waa qarinayaayo waa idin asturayaa adduunyada ilaahay idinku ceebeyn maayo wayakfir dhaafee lakum idinka idin dhaafee aakhirana idin qaban maayo idinku ciqaabi maayo marka in adduunyadiina lagu ceeb asturo aakhiradiina dembi dembiga lagaa dhaafo wax weyn waay waa nicmaad weyn waana min thamaraati taqwa alla ka cabsiga miraha miraha laga helaayo waa alla ka cabsiga wallaahu alle dulfadli fadli kuu saaxiiba waayo alcadiimi weynin badan waid yamkuru bika aladiina kafaruu liyuhbituuka aw yaqtuluuka aw yukhrijuuka ayb wadkuruu xusa id waqti yamkuru waid waqti yani xaalkiina xusa wadkuruu xusa xaalakum xaalkiina id waqti ama wadkuruu xusa id waqtiba xusa yamkuru ou shir qoolayey bika adiga uu ku shir qoolayey aladiina kuwii kafaruu kufriyey ay ku shir qoolayeen liyuhbituuka si ay kuu sugaan si ay kuu sugaan macnaheed si ay kuu xabisaan ow amase yaqtuluuka ay ku ay ku dilaan inay si ay kuu dilaan aw amase yukhrijuuka ay ku bixiyaan magaaladii kaa bixiyaan wayamkuruuna way shirqoolayaan gaalada wayamkuru llaahu allana waa shirqoolayaa wallaahu alla khayrulmaakiriina inta wax shirqoosho kan ugu khayr badan wey aayaddan iyadana waxay ka warramaysaa qablalhijra nebigu intaanu soo hijroonin maka uu ku nool uu joogay ayaa daarunadwo ay ku shireen mushrikiinta arrintan marka waxay yidhaahdeen ninkan arrintiisii waa weynaatay dadkii waa raacayaan xujo kuma gaarno oo inaan marka yacnii la xujaytanno oo aan la doodno uga adkaan mayno maxaan samaynaa si aanan dadka u fasaadinin markaabay tashteen carabtii baa marka isu timid markaaba waxaa lagu ta waaa waxyaabihii marka ay ku taliyeen qaar ka midaba aayaddan ay sheegaysaa qaar marka waxay yidhaahdeen aan xabisno ilaa geerida ay uga timaado ilaa geerida ay uga timaado halkaa xabsigaas xabsi daa-in aan ku xukunno iyounan ka soo bixin isagii dadka marka aan saa ku kala dhexgalno qaarna waxay yidhaahdeen aan dilno waana tallaabada abujahl uu soo jeediyey waayo oo weliba makiido iyo shirqool baas buu kusoo jeediyey toban wiil oo quraysh qabaa'iladeeda kala duwan ka dhashay ama carabtaan ujeedaa qabaa'iladeeda kala duwan ka dhasheen aan soo diyaarinno hal mar seefta ha ku dhuftaan reer bani haashim marka uu ka dhashay rasuulka sala allahu calayhi wasalamna ma awoodayaan inay intaasoo qabiil la dagaalamaane diyo unbay iska qaadanayaan xoogaagoodaan siinaynaa buui khalaas waintaha alamru arrintuna halkaas ka u dhammaanaysaa wuxuu moodayaa marka ilaahay nuurkiisa inuu baktiyin karo u demi karo oo gacantiisa uu ku demin karo qaarna waxay soo jeediyeen aan iska musaafurinno un magaaladan iyo meel magaaladeenna iyo dadkeenna aan ka badbaadsan ibliis baa marka shirkaas kasoo qeyb galay kutubta taariikhda iyo siirada siday tilmaamayaan calaa suurati shaykhin min ahli najdin nin odayoo reer najdi buu iska soo dhigay markaasaa taladii markii la gooynayey baa marka aan xabisno waxba ma keenin aan saa yeelno waxba ma keenin taladii abujahl markau maqlay marka waxa uu yidhi haada ra'yu ra'yigu waa kanay ra'yigan kan laftiisa ha la qaato sidaabaa marka uu ku go-a ayaa marka ay ku go-aansadeen ilaahay subxaanahu watacaala nebigiisa wuxuu faray inuu baxo uu gurigiisa ka baxo habeennimo dabadeedna uu marka madiine ugu hijroodo hijradii baa la amray cali bnu abi aalib radia allahu canhu baa firaashkiisa uu amray inuu seexdo cali baa firaashkiisii seexday iyagoo gurigii ku sugayo dhexdooda uu dhex maray weliba marka waxay leeyihiin kutubta siirada ciid buu ku shubay madaxyadooda waa aaday markaa u hurdeen isagoo marka wajacalnaa min beyni aydiihim saddan akrinaayo waa ka dhaqaaqay abubakar baa markaa la ogaa dabcan isaga abubakar marka waa tii ay markaa khaaru thawr ay galeen cabdullaahi bnu urayqid nin la dhihi jiray oo khiriit ahaa oo aada u yaqaanay dhulka ayay marka kiraysteen inuu bal dhul aqoonistiisaas uu ugu faa'iideeyo markaa markaa sidii dariiq buu ka bixiyey ilaa madiine ay marka sidaa ku galeen qisadaa marka bilowgeeda iyo hijrada yacni marka dambe hijradii ku dhammaatay bay aayaddaani ay ka warramaysaa marka alla wuxuu leeyahay wadkuruu xusa id waqti yamkuru bika ay ku shirqoolaayeen adiga aladiina kuwii kafaruu kufriyey liyuhbituuka si ay kuu xabisaan ay liyasjunuuka say kuu xiraan ayb oo marka cataa iyo suddi macnahaasay ku macneeyeen macnaha labaad waxaa lagu fasiray bacdi ahlilcilmi ay ku fasireen liyasxaruuka say kuu sixraan tahbiitku marka waxay tahay inay dhulka ku dhigaan oo sixir dhulka kugula dhigaan waxaa kaloo lagu macneeyey liyuhbituuka ay liyadribuuka inay ku garaacaan ilaa aada marka dhaawac dhulka aada kala kicin ayb macaanidaasaa marka liyuhbituukadan lagu macneeyey ow amase yaqtuluuka inay ku dilaan ow amase yukhrijuuka inay ku bixiyaan taasay marka ku tashteen taladii marka ow yaqtuluuka yaa la qaatay qatliga taladii ahayd iyadana marka ilaahay baaba waa kari waayeen wayna awoodi waayeen ilaahay baana nebigiisa uga gargaaray wayamkuruuna way shirqoolayeen wayamkuru llaahu allana waa shirqoolayey marka shirqoolka alle maadaama iyaga kooda muqaabil oo u yahay waa cadli waa cadli shirqoolka marka ilaahay miyaa shirqool lagu sheegi karaa marka la dhahayo hadday tahay marka lilmuqaabala oo shirqool qof yacni gardaran uu sameeyey inuu alle la og yacni inuu alla og yahay isla markaana awood uu leeyahay inuu shirqoolkiisa baabi'iyo ammaanay ilaahay u tahay taas laakiin shirqoolka ibtidaa'an in la bilaabo isagoon qofki waxba geysanin taas waay midda cayda iyo nuqsaantu ay ku jirto taana ilaahay waa ka nasahan yahay sifaadkaanuna waxay ka mid yihiin sifaadka aan ilaahay lagu sheegi karin ilaa calaa wajhi lmuqaarana muqaarano inay jirto ama muqaabala maaha ayb oo waxaa ka mida kaydka iyo makriga iyo istihzaaga iyo khidaaca iyo waa badan yihiin waa mar walba muqaabalay ku imaadaa wayamkuruuna wayamkuru llahu ina almunaafiqiina yuqaadicuuna allaha wahuwa khaadicuhum inahum yakiiduuna kaydan waakiidu kaydan ayb ibtidaan ma iska imaanaysa wayamkuruuna way shirqoolayaan wayamkuru llahu allana waa shirqoolayaa wallaahu alla khayrulmaakiriina kuwa wax shirqoola kan ugu khayr badan waayo isaga shirqoolkiisu cadaalad waayo macnaha marku waa sidaas meeshaa marka de hijrada iyaa lagu sheegaa qisada hijradana madmuunkeedu intaas waaye oo rasuulka waa kii qaaru thawr galay waatay marka dhibaato badan ay mareen mushrikiintii ay soo raadiyeen iyagoo ku raad joogo waatii marka ay godka dul istaageen ilaa abubakar uu yihi low absara axaduhum ilaa rijlayhi la absaranaa midkood hadduu fiirin lahaa labadiisa lugood yani taxta rijlayhi labadiisa lugood hoostooda la absaranaa waana arki lahaa yihi rasuul allah markaasuu nebiga wuxuu yidhi maa danuka yaa abaa bakrin bihnayn illaahu haaliuhumaa maxaad u malaynaysaa laba ilaahay saddexeeyo laa taxzan ina allaha macanaa yii waana suuratu tawbaan ugu tegaynaa ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allahu id akhrajahu aladiina kafaruu haaniya hnayni id humaa fi lgaari id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan ina allaha macanaa ninkaa marka cabdullaahi bn urayqid kaa geeyey ilaa madiina wadadeeda waddada ku hagaayeyna wa kaana calaa diini qowmihi gaalu ahay markaas ninkaas haddana maca daalika maadaama isagu waddooyinka iyo ile waddo cad layskuma dhigi kara markaas oo waddooyinka madiina loo aaday iska caanka ah dabcan daday dhigaayaan iyo rasdi iyo kamiin iyo waxbay u dhigayaan rasuulka sala alla ly slam waa layska ogyahay qof marka yacni iyagii iska qarinayo wuxuu u baahan yahay waddooyin ayagu aynan fahmi karin iyo qaabka loo soconayo waddooyinkaa loogu soconayo qof aada u yaqaan ninkaa marka xadiidku wuxuu leeyahy wakaana khiriitan nin aada u yaqaan waddooyinku ahaa wa kaana calaa diini qowmihi buu ku jiray way kiraysteen marka meeshaasi marka waxaa laga qaadan karaa qofka gaalba ha ahaadee waxa isagu oo aadka u yaqaano waa laga faa'iideysan karaa adiga oo aan adoo iska ilaalinayo haa'iladiisa iyo shartiisa laba shay baa lagaa rabaa shartiisana inaad iska waardiyeyso waxa wanaagga uu leeyahay aqoontaan ujeedaa shayga uu yaqaano shaygaas uu yaqaanana inaad uga faa'iideysan kartid adoon ku ta'ahurin xumaantiisa iyo dhibaatadiisa muslimiinta maanta marka taas waa laga la-yahay waxaa weeyaan waxaad arkaysaa yacni gaaladii xumaantooda iyo akhlaaq xumadooda unbay soo raraayeen aqoontii iyo wixii ay yaqaanaan iyo waxyaabaha iyagu ku horumareen ee dunyawiga ah umuuraha dunyawiga dadkiina aada uga faa'iideystaan ka qaata intaas shartooda iyo shirkigooda iyo akhlaaq xumadoodana ka fogaada ma sameynayaan meeshii ay galaanba waa ka dabagelayaan oo xumaan iyo akhlaaq xumo iyo diin xumada ilaa aada arkayso waxa wax ugu yar ayay uga dayanayaan ay ku taqliidayaan waxyaabahaas marka qofka muslimka calaa xadar inuu ka ahaado ayaa laga rabaa ayb sharcigu ma reebayo diintuna ma reebayso wixii ayagu ay yaqaanaan oo adduunyadan in laga faa-iideysto inta laga barto muslimka lagu anfaco diini kaa reebi mayso waayo cabdullaahi ibnu urayqidkan isagoo gaala laga faa-iideystay oo rasuulkii abubakar iyo ka faa-iideysteen madiinowna sidii ku geeyey qofkuna waa garan karaa qofkaani shartiisa qaabuu isaga ilaaliyo waxa kalena uu uga faa-iideysto dadkana waa la kala aqoo karaa xataa isku mid maahan dadka ayb sheekh maxamed ilamiin ishanqiidi kitaabkiisa alcadbu namiirka aaduu uga hadlayaa masaladaas wuxuu leeyahay xadaarada galbeedka inta fiicanna ha laga faa-iideysto inta xunna waa in la yska ilaaliyo o laga fogaado laakiin haddii inta xun un keliya lasoo qaado dalna ku hormari maayo dadna wanaag ku gaari maayaan waa un xumaan baddaas waxa lagu samaynayo unbaa ka ka xasilayo haddii un looga daydo yacni fisqiga iyo isqaawinta iyo qaabdarada looga daydo iyo ilxaadka iyo waxa daran haddii looga daydo maxaa waa un halaag iyo dhibaato unbaa marka qofku isgelinaa wإda tutlىa عalayhim aayaatunaa qaluu qad samicnaa low nashaءu laqulnaa mila hada in hada ilaa asaatiiru اlأwaliin wadkuruu xusa waidaa haddii dheh waidaa haddii tutlaa la akriyo calayhim iyaga korkooda aayaatunaa aayaadkeenna haddii lagu akrinaayo qaaluu waxay dhahayaan qad xaqiiqe ah samicnaa waan maqalnay midla haadaa kanoo kale aan maqalnay low haddii nashaau aan dooni lahayn low nashaau haddii aan doon dooni lahayn mucaaradatahu inaan kala hor imaano bimidlihi qur-aankan oo kale inaan kala hor imaano haddaan dooni lahayn laqulnaa waxaanu dhihi lahayn midla haadaa kan oo kale waa dhihi lahayn annagana in haadaa maa haadaa kanu ma ahanin ilaa asaatiiru lwaliin dadkii hore sheeka xariirtooda maahane wax kale maaha aayaddan waxay kusoo degtay annadru bnu lxaari shaam ayuu tegey iyo ardulxiira meeshaabuu tegey dad iska nasaaro oo cubaad ah ayuu ayuu qisaskooda soo maqmaqlay injiilka ay aqrinayaan buu soo dhageystay nin ilbaxow marka soo noqday reer mako aan waxba aqrinin waxna qorin buu u yimid marka daa'imanna qofku marka uu waxyar soo maqmaqlo dadkiisu markuu u yimaado wax weynu isaga dhigaan ninkii markaa nadr bnulxaarif meelaha shaamu intuu tegey buu xoogaa wuxuu soo dhegdhegeystay uu soo dhegedhegeeyey ana injiil anaajiisha ay akrinayeen ruhbaanta nasaarada wuxuu arkay iyagoo rukuucayo sujuudayana waa soo arkay makuu yimid markaasuu wuxuu maqlay nebiga sala allahu calayhi wasalam de qur-aankii akrinaayo markaasuu wuxuu leeyahay annaguba haddaan doonno waxaan waa dhihi karnaa waan ogyahay inuusan dhihi karin beentiisna ay tahay waayo qoomku waxaad ogaanaysaa mushrikiintu aaday u jeclaayeen inay nebiga ka guuleystaan oy ka xujo helaan hadday marka qof iyaga ka mida uu awoodi karo qur-aankan oo kale inuu la imaado daqiiqadna ma reebteen mashii'ana kuma xireen low nashaa-u haddaan rabno waa dhihi karnaa haddaan rabnaba ma aysan dhaheene meeshay waa la imaan lahayeen lanna leyla nahaar buu qur-aanku wuxuu lahaa faatuu bicashri suwarin milihi muftarayaatin waa la yidhi faatuu bisuuratin min milihi waa la yidhi bal waxaa la yidhi qur-aankii marka inay la imaadaan qur-aankii dhammaantii inay la imaadaan waa lagu xujeeyey hadday keeni karaan marka waaba keeni karnaa markaasay hore ka keeni lahaayeen alla wuxuu yihi qul lain اجtamacat اlinsu wاljinu calى an yaأtuu bimili hada اlqur'ani laa yaأtuuna bimilih walow kaana bacduhm libacdi ظahiira hal nin hadduu marka la imaan karo qur-aankan oo kale low nashaau muxuu uga baahan yahay inuu dhoomow la imaado dadka hadda lafteeda qur-aanka ayaan ishkaalaad ku keenaynaa iyo qur-aanka iskhilaafsan iyo waxaas yani akrinaayo oo dhahayo qur-aankanu waa isdiidan waayo waa iskhilaafsan yahay waxaanaa ku jira saan u yidhi saanaa dhacday kuwa dhahaya laftooda yacni waxaad arkaysaa un inay laba un mid yihiinoo dabcan aktarkooda dad qur-aanka fahmayo fahamsan maaha waayo qofku markuu waxa uu yaqaano ayuu dhihi karaa waxaan waa jiran yihiin adu waxaa taqaanaad dhihi kartaa waa jiran yihiin iyo waa fayow yihiin soo maha waa caafimaadka maa laakiin waxa aadan aqoonin waa jiran yahay ma dhihi kartid qof marka qur-aankii aan aqri karin lafdigiisa social media waxaan ku aragnay kuwa aan qur-aanka kici karin oo haddana qur-aankii waa qalloocan yahay ku haaya hor adigu maba kicin kartid mana aqri kartide waa xun yahay iyo waa san yahay maxaad ku ogaan kartaa qaarkood hadday akri karaanna macaanidiisii iyo qur-aankii wuxuu lagu fahmi lahaa iyo maba yaqaan luqadiisa yani qur-aanka ma aqaan uu kuleeyahay haddana wuxuu rabaa inuu yidhaha ayaddan nasaanay dhahday tan nasaanay leedahay marka taas naqdinta qur-aanka ay naqdinayaan dad aan aqoonin waa dulmi caqliga lagu fahmi karo qofku wuxuu yaqaan inuu ayuu naqdin karaa wuxuusan aqoonin ma naqdi karo ta kale waxay tahay haddiiba laba aayadoo isku xigto ayba si kulliyana isaga hor imaanayaan dadkii carabiga yaqaanay oo qur-aankan luqa ahaan fahmayey oo rasuulka ku dul aqri jiray ee mushrikiintii quraysh ee rasuulka acdaadiisa ahaa ayaa si fudud bay waxay u dhihi lahaayeen war qur-aankan waa iska hor imaanayaan iyagii waa ku dhici waayeen marka mid cajamiyo markaan kici karin qur-aanka warkiisa in la dhege in la macno loo yeelama la dhegeysta ma aha macnona maba aanan u yeelnayn laakiin dadkiibaa maanta waxaa lagu imtixaanay baalkaa inay fiiriyaan social media marka hadday iyagii marka fiirinayaan intaa waa intaasoo un qof aan shubha iyo wax looga dhigin ayaan u sheegeynaa nadr bnu lxaarit ay marka aayaddaani kusoo degtay sidaas buuna yidhi asagana kuma gaar aho alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sabab waidaa haddii tutlaa la aqrinaayo calayhim korkooda aayaatunaa aayaadkeenna qaaluu waxay dhahayaan qad xaqiiqe eh samicnaa waan maqalnay meeshaan marka mas'ale naxwiya laga loo daliishaday waxay tahay shardiga idaada shardiyada ah haddii mudaaric ka dambeeyo ama mustaqbal uu ka dambeeyo iyada ee jawaabteedu marka inay maadi iska noqoto waa bannaan tahay waana tanaana daliil u ah bikhilaafi marka adawaatu shardiga kale ayb waidaa haddii tutlaa la akrinaayo calayhim iyaga korkooda aayaatunaa aayaadkeenna lagu akrinaayo dushooda qaaluu waxay dhaheen qad waxay dhahayaan macnuhu qad xaqiiqeeh samicnaa waan maqalnay bay dhahayaan maxay maqleen marka laba tafsiiraa ku jirto samicnaa mila haada nadr bnu lxaari baa dhahayo waxaan uu akrinayoo kale waa maqlay annagaba waa maqalnay macnaha labaadna qad samicnaa waan maqalnay walaa nudiicu mana adeecayno kaa yeeli mayno inay tahay waa mahmaahada xunoo soomaalidoo kale boqol iyo toban iyo afartan aqaanaa kaa akrisa ma ayaa ka adag u leeyahay xaguu u wadaa waxaas mana waa maqlay mana dhegeysanayo waa dulmi aada u weyn low nashaa-u haddaan dooni lahayn qowlan midla haadaa hadal kanoo kale ah inaan la imaano haddii aan dooni lahayn laqulnaa waanu dhihi lahayn midla haadaa kanoo kale waa dhihi lahayn ficilka mashiicada marka dawaatu shardi hadday ka hormarto mafcuulkiisu waa muqadar mar walbo qur-aanka saas waa low nashaa-u mucaaradatahu bimilihi waa la qadara low nashaau qowla mila hada waa muqadar ilaa haddii uu noqdo laakiin masder munsabik an iyo waxa ka dambeeya hadduu noqdo markaasi waa sheegan yahay isagaasa masderkaasa mafcuulu bihi u noqonaayo ficlulmashiiah in haadaa maa haadaa kani ma ahan ilaa asaatiiru lwaliina kuwii hore dadkii hore sheeko xariirtooda maahani wax kale maahan qur-aankanba wuxuu ku sheegayaa sheeko xariir qur-aankii axkaamuu ka hadlaa qisas hore adduunyadan sida lagu abuurkeeda bilowgiisi bad-ulkhalqi buu ka hadlaa jannay naar buu ka hadlayaa akhlaaq buu ka hadlayaa waxaasoo haddana bani aadamka fiiri dulmigiisa xikmaddaas iyo aqoontaas iyo cilmigaasba wuxuu ku tilmaamayaa sheeko xariir waayuu rabaa inuu dhaho dad baa marka waxaas iska dhagaysanayo iska aqbalaya waid qaaluu llaahuma in kana hada huwa alxaqa min cindika faamtir calayna xijaarata min alsamaa'i aw itinaa bicadaabin aliim wadkuruu wadkuruu xusa id waqti qaaluu ay yidhaahdeen mushrikiintii allaahuma yaa allaahu allow in kaana haddii uu ahaaday haadaakan huwa isagu alxaqa haddii uu ahaaday xaqii dhabta ahaa hadduu kan ahaaday qur-aankii ujeedaane min cindika agtaada xaal uu ka ahaaday xaggeeda fa amdir roobey oo dusha nooga soo di'i calaynaa korkeenna xijaaratan dhagax nagu roobey dhagaxda oo mina samaai samada xaggeeda ka ahaatay ama mina samaai samada xaggeeda nooga soo roobey ow amase iitinaa noola kaalay bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin liyucadibahum ku cadaabayo walxaal anta adiguna fiihim dhexdooda aad tahay cadaab ayaga dhan jirid gooyo oo baabi'iyo ilaahay kulligood laayo halaago ilaahay ku cadaabaya maahan walxaal anta adiguna fiihim dhexdooda aad tahay wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin mucadibahum kii cadaabaya iyaga walxaal hum iyaga oo yastakfiruuna ilaahay dembi dhaaf weydiisanaya wamaa lahum wamaa maxaybaa lahum iyaga u sugnaaday anlaa yucadibahum allahu alla uusan u cadaabaynin maxaa cadaabka ka celinaya walxaal hum iyaguna yasuduuna ay leexinayaan annaasa dadka can ilmasjidi alxaraami masjidulxaraamka ay ka leexinayaan ay u diidayaan ay ka mancinayaan wamaa kaanuu maaynan ahaa maynan ahaanin yacni kufaaru quraysh wliyaa'ahu masjidulxaraamka kuwa owliye u ah oo u qalmo maynan ahaanin ama wliyaa'ahu owliyaa allahi ilaahay owliyadiisa maynan ahayn in wliyaauhu maa wliyaauhu owliyadiisu ma ahaanin ilaahay owliyadiisu ila almuttaquuna kuwa isaga ka dhowrsado oo ka cabsado ma ahane cid kale ma ahan owliyadiisa walaakina aktharahum badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan madax adeygoodii baa laga hadlayaa marka alla wuxuu leeyahay wadkur xus id waqti qaaluu ay yidhaahdeen allaahuma yaa allaahu allow in kaana haddii uu ahaaday haadaakan huwa isagu alxaqa hadduu ahaaday xaqii huwa waa damiirulfasli waa cimaad alxaqana marka waa kaanada khabarkeeda alxaqadaas min cindika agtaada xaal uu ka ahaaday fa amdir calaynaa korkeenna ku roobay xijaaratan dhagax mina samaa'i samada xaggeeda uga soo roobay oo samada xaggeeda uga soo di'i awi'tinaa ama noola kaalayo noo keen bicadaabin cadaab cadaabka oo aliimin mu'limin xanuujinayo meeshaa marka xamaaqadooday ku tusaysaa iyo doqonnimadooda ilaahu qur-aankaani hadduu xaq yahay nahanuuni ma dhahayaan ee waxay leeyihin hadduu xaq yahay cirka dhagaxna nooga soo di'i hadduu xaq yahay may hanuunkiisa dalbaan dad marka xaq raba ma aha marka ibnu cabbaas ah waxaa la wariyey nin yahuudi abaa wuxuu ku yidhi quraysh qoom ka doqonsan lama arkin yiri markaasuu aayaddan sheegay marka ilaahu hadduu kani xaq yahay fa amdir calayna xijaaratan min asamaa ayay dhaheen buu yidhi markaasuu ibnu cabbaas wuxuu yidhi idinkana qoom idinka doqonsan ma jiro maxaa dhacay buu yidhi markaasuu wuxuu ku yidhi markuu ilaahay badda idinka badbaadiyey fircawn halaagay oo baddiina aad ka dhammaateen lugihiiniyo qoyan ayaad waxaad dalbateen asnaam in la idin keeno nebigiinina uu idinla joogo ijcal lanaa ilaahan kamaa lahum aaliha saasaa dhahdeen marka macnaheedu yani maahan tan xamaaqa maahan ma aha marka yani middaan xamaaqa aada u weyn waa yahuuddu sameeyeen iyadoo nebigoodii uu la joogo oo weliba haddana cadowgoodii la badbaadiyey lugahoodii badda ay ka qoyan tahay biyihii badda inay la imaadaana kasiiba daran tan ayb tani marka iyaduna xamaaqo kale waay middaan inaysan xamaaqo ahayn maaha macnaheedu marka hadalkaas wamaa kaana allaahu alla ma ahanin liyucadibahum inuu cadaabayo walxaal anta adiguna fiihim dhexdooda aad tahay wamaa kaana allaahu alla ma ahanin mucadibahum ku cadaabayo walxaal hum iyagoo yastakfiruuna dembi dhaaf dalbanayo meeshaan marka labadan aayaddan iyo aayadda ka dambayso ishkaal baa ku jiro ishkaalku waxa uu yahay aayaddan waxay tilmaantay laba shay inta ay jiraan inaan la cadaabaynin rasuulkii oo ku dhex jiro iyo intay istikfaar la imaanayaan aayadda ka dambaysana waxay leedahay wamaa lahum anlaa yucadibahum اllahu cada cadaabka maxaa ka celinaya waa aayadda dambe cadaabka wax ka celiyaba ma leh meeshii horena marka intaad ku dhex jirto iyo intay istikfaarsanayaan lama cadaabayo see loo jamcinaa marka jamcintu marka laba qaab unbaa ugu caansan ibnu jariiri abari macnow maray ama saddexba aan dhaho macno ka koowaad waxa uu yahay ina lahum amaaneyni aayadda hore waxay sheegtay in labo nabadgelin inay leeyihiin ta koowaad waana labadoodana waxbaa lagu xiray tacliiqaa ku xiray aayadda hore oo waa maxay wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim adoo ku dhex jira lama cadaabayo intaad ku dhex jirto lama cadaabayo rasuulka marka sow kama dhex bixin ayaga wau ka dhex baxay maka waa ka tegay rasuulka wamaa kaana allahu liyucadibahum wa anta fiihim tacliiqaa lagu xiray tacliiqaa intaad ku dhex jirta lama cadaabayo waa ka dhex baxay rasuulka marka hijradiibuu uga baxay waa kii maka ka tegoo madiine tegay qodobkaas oo ilaa anaka kharajta wahum qeydka labaad muxuu ahaa wahum yastakfiruun sow lama dhihin ayagu ma istikfaarsanayaan marka maya istikfaar ma haayaan marka shuruudii cadaabka inuunan u imaanin lagu xiray ayaa meeshii ka baxday markay ka baxdayna waa la ciqaabay oo aayadda dambe wamaa wamaa lahum anlaa yucadibahum ullahu saas waayo marka macnaheeda waa la ciqaabay bederaana ciqaab u ahaydba bederaa lagu ciqaabay tafsiirka ibnu jariir sidaas waa isaga aayadda hore marka laydin cadaabi maayo keliya maahane waxbaa shardi baa ku xirnaa shardiga waa intaad ku dhex jirto lamana cadaabin intuu nebiga ku dhex jiro oo maka uu joogo markii uu rasuulka ka baxay waa kadibay beder dhacday istikfaar intay la imaanayaan lama imaanin istikfaar ee macnaha labaadee loo jamcinayaa waxay tahay yastakfiruuna yatuubuuna ila llahi min kufrihim wayuslimuun macnaha yastakfiruuna waxay tahay inay ka towbad keenaan kufrigooda oo islaamaan macnuhuna marka wuxuu noqonaa wamaa kaana allaahu alla ma ahaanin yucadib liyucadibahum inuu cadaabayo wamaa kaana allahu alla ma ahan mucadibahum ku cadaabayo wahum fii cilmihi اlazaliyi yastakfiruun cilmiga alle ee hore ee isaga keliya uu og yahay yacni ilaahay ku cadaabaya ma aha iyaga oo cilmiga alle azaliga ahaa inay istikfaarsanayaan uu yahay oo kufriga ay ka toobad keenayaan waqad rajaca min alkufri kahiiru min kufaari quraysh yani istikfaartaa waxay tahay intay gaalnimada ka laabanayaan inay gaalnimada ka noqonayaan yaa og marka allah unbaa og ilaa wax soo socdo waay moogta cilmigiisa saabiqa ilaahay unbaa ku og markay waana dhacdayoo cilmiga saabiqe alle waxaa ku dhacay qeyb ayaga ka mida inay soo islaami doonaan oo ay towbadkee kufriga ka toobad keeni doonaan aayadda hore saasaa la dhahaa marka wamaa lahum anlaa yucadibahum llaahuna waa maxay kuwa cadaabka ounan ka baaqanayninna waa kuwe fi ladiina calima allaahu fii saabiqi cilmihi anahum laa yuslimuun kuwa aan islaamaynin oo ilaahay cilmigiisa hore uu ku og yahay kuwa la cadaabayana kuwaas marka abujahal iyo nimankii meeshaas lagu laayay qaliibi bedrin la dhigay waa kuwa ilaahay ogaa inaysan rumeyneynin kuwaas cadaabka waa ku dhacay ayaga kuwan marka towbad keenayna cadaabka uunan ku dhicin waa kuwa istikfaarta lagu xiray waana la imaadeen istikfaartii macnaha labaadna sidaas ayuu marka uu u dhacayaa labadaasaana ugu muhiimsan hadda wax markaa laga la yidhaahdo ama in la dhaho alcadaabu alwal ee la anfiyey waa cadaab ayaga dhan jirid gooyo mana dhicin ayaga dhan cadaab wada halaago ma lagu samaynin aayadda dambana maxay aayaddan dambe wamaa lahum anlaa yucadibahum ullaahuna waxay tahay cadaab aan jirid goynayninee iyaga laakiin qaarkood la shafaayo waana midkii ku dhacaya beder marka labada cadaab in laba macno laga kala dhigo waa wej awjuhda kalena taan sheegnay marka tafsiirka qur-aanku wuxuu u baahan yahay faham iyo a'imadii saxaabada iyo dadkii uu kusoo dhex degay iyo wararkooda iyo laga fahmo hadda haddii annagu qofku yacni gabay dhacdo aadan ogeyn ama fahmi karin laga tiriyey marka aada maagto faham oo macnay markaad maagto waxaa laga yaabaa inaad macnihiiba qalado sababtoo ah mulaabasaadkiisii iyo mataqaani haddii marka ay midaasi weheliso luqadiisiina hadday kugu adag tahay ka hor marka dadka maanta qur-aanka dhahayo waa iska hor imaanaya waa isduqeynaya waa yacni taas waxay tusaa inuusan xaq ahayn iyo waxaasoo dhan marka qur-aankaana ilaahay baa ka nasahay waa kala yacni inuu is iskhilaafo ilaahay kalaamkiisiina waa yahay ayb marka macnahaasaa labada aayadood lagu kala macneeyaa wamaa lahum maxaa lahaantooda ahaaday oo u sugnaaday anlaa yucadibahum ullahu alla uunan u cadaabaynin walxaal hum iyaga oo yasuduuna ka celinayaan annaasa dadka can ilmasjidi ilxaraami ka celinayaan masjidulxaraamka wamaa kaanuu ma aynan ahaanin wliyaaahu wliyaaa almasjid alxaraam damiirka masjidulxaraamka waa loo celi karaa iyaga masjidulxaraamka uma habboono macnaha labaadna wuxuu yahay wamaa kaanuu wliyaaahu in allah loo celiyo wamaa kaanuu mushrikiintu ma ahaanin wliyaaahu awliyaa allahi ma aha gaalada marka ilaahay baa wuxuu leeyahy awliya alla ma aha ilaahay awliyadiisii ma aha meeshaas marka dadyow waxaad arkaysaa mutaxadiriin iska dhigo iyagu ilbaxnimo isu nisbeeyo oo waxay ku leeyihiin aniga ma ogi wax ilaahay awliyadiis ah iyo wax ilaahay cadow ku ah ma aqaan iga dhaafuu ku leeyahay aniga wixii ilaahay uu yidhi awliya alla ma aha kuwii alla uu yidhi acdaa-ullaahi waaye haddii adigu aada saas ka ictiqaadi weyso qur-aankii baad beeninaysaa laalaab iyo maahan wax la laalaabaayo ama la luuqluuqaayo maahan imaa qur-aanku qofku inuu rumeeyo iyo imaa inuu bannaanka gaalnimo dhigto laakiin nifaaqu iyo munaafiqnimadu wax foolxun waay dad marka waxaad arkaysaa marka laga hadlo acdaa-ullaahi acdaau rasuulihi ama acdaau ddiin ama yacni wuxuu ku leeyahy ani ma aqaan wax ilaahay yani cadow ku ah iyo wax saaxiib ilaahay laa ani ma aqaano kuleeya marka aniga ma aqaano ad haddaad qur-aanka rumaysantaha waa inaad taqaano haddii laguu sheego waa inaad baarto qur-aanka ka raadisid markaas aa qur-aanka waxa uu sheegayo aad rumayso kufrigu wuxuu keenayaa yacni waa sifo qofka ka fogeynaysa rabbi subxaanahu watacaala iimaankuna waa sifo qofka ilaahay kusoo dhaweynayso waa laba tilmaam annagu dadka mustaqbalkooda waxay ku dhima doonaan ma ogin laakiin xaaladaha iyo tilmaamuhu ilaahay ku xiray welinimada iyo cadaawada uu ku xiray waa xaalaad qur-aanka uu sheegay xaalaadkaasna qofka iimaankiisu inuu ka shakiya maaha hadduu shaki galana waa khatar in wliyaauhu maa wliyaauhu wliya alla owliyadiisa ma ahan ila almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsada maaha cid kale ma aha ama in wliyaauhu masjidulxaraamka owliyadiisa iyo dadka yacnii ahalka u ah ma ahanin ila almuttaquuna kuwa ilaahay ka cabsada maaha walaakina akarahum badankoodse laa yaclamuuna ma garanayaan wamaa kaana ma ahanin salaatuhum salaadooda cinda albeyti beytka alle agtiisa ay ku tukanayaan ilaa mukaa-an foori maahane wax kale ma ahanin iyo watasdiyatan sacab dhow maahane wax kale ma ahanin sacabtun faduuquu dhadhamiya ayaa la dhahayaa alcadaaba cadaabka bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshadiina aada ahaateen darteed takfuruuna inaad ilaahay diideysaan aad ku kufrinayseen mushrikiin alcarab marka waxay caado waxaa u ahaa markay kacbada iyo tagaan waxay samayn jireen foori intay buurta safo fuulaan ayay foori ku dhufan jireen mukaa-an marka waa foorida wa tasdiyatanna waa sacabtun sacabtumid iyo foori ayaa salaad u ahayd nimankaa macnaha ku jiraa waxay tahay waxay ilaahay ugu dhowaadaan waxay ka dhigteen foori iyo sacabtumid qofkii marka sacab dhow sacab la tumo iyo gurbaan la garaaco iyo muusig la tumo iyo ka dhigto alla u dhowaansho oo ilaahay baan ugu dhowaanayaa dhaho nimankaanu shabahaan cid raqsi iyo waxaan jadbada loo yaqaanay qofka uu dhulka dhan uu qaribaayo uu waxjijebinaayo uu qaylinayo maanta dhan sidii qof waalan oo kale uu noqonayo iyo waxaan iyaduna gurbaanka la garaacayo o laleeyahay allah loogu dhowaanaya dhaqan saxaabo iyo rasuulka ma ahayn bal saxaabada markay dikriga iyo wacdiga rasuulku markuu samaynayo kaanamaa calaa ru'uusihim اطayr shimbir in madaxa ka saaran yahaad mooda xagga degenaanshaha laakiin kuwan iyagu iswaalaayo isqaribaayo tooreyda isla dhacaayo oo haddana diin waayo la leeyahay waxaasu diin maahan raqsiga iyo waxyaabaha la midka niikada iyo in ilaaha loogu dhowaadaa la yihaahdana waxaa laga keenay cid kale oo ilaahay ugu dhowaatay lama yaqaano qabla saamiriyiinta muuse saamiri cijligii iyo dibigii markii uu uu ka sameeyey yani xuligii suurat lacraaf aan kusoo marnay taahana waa noogu imaan doontaa insha allahu tacaala mar allaale markuu qayliyo dibiga ayay ka daba xadreynayeen oo ay adba marka raqsi iyo ku sameynaya waxaa ilaahay looguma dhowaada marka masaajidana waxyaabahaas in laga ilaaliyo lagana fogeeyo ayb macno kalena waa ugu dan lahaayeen mushrikiin alcarab arrintaanoo markuu rasuulka qur-aanka akrinaayo foori iyo sacabtun bay samay jireen si aan loo maqlin wa qaala aladiina kafaruu laa tasmacuu lihada alqur'aani walgow fiihi lacalakum taglibuun hadaad aragta nin masjid la imaanayo microfoon agtiisa oo ku qaylinayo masaajidka ku aadinayo oo si aysan dadku u maqlin xaq oo dhahayo dadkaanaan rabaa bidcadaan rabaa inaan waxba aan laga maqlin haddii uu waxaayo waxaa fiicnaan lahayd inuu waxa uu sheegayo dadka uu si degan ugu sheegan waxna uunan walqow fiihi iyo qaylo iyo buuq inuunan gelin magaaladanna de waa ogtihiin dad baa waxaas waxaas inta sameeyaan ay haddana la fiicnaayeen oo qofku marka laqwi inuu wax ku dhex sameeyo diin iyadoo la sheegayo sax maahan tanaa marka ujeedkoodu uu ahaa wamaa kaana salaatuhum salaadoodu ma ahayn ma ahaanin cinda albeyti kacbada agteeda ay ku tukanayeen ilaa mukaa-an foor foori maahane wax kale ma ahaanin iyo watasdiyatan sacbdhow sacabtun maahan faduuquu dhadhamiya alcadaaba cadaabka dhadhamiya bimaa kuntum bisababi kownikum ahaanshada aada ahaateen darteed takfuruuna inaad kufrinaysaanoo aayaadkii alla aada ku gaaloobeysaan hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu wslama calaa nabiyina mxamedi